Dictor Israaxa Kariye Saalax oo ka mid gabdhaha waxbartay ee ku nool beledweyne ayaa isku xilqaantay in ay hoygeeda ku umuliso haweenka xaafadda waxa ay sheegtay in haweenka ay siiso talooyin caafimaad kuwa aadka u daranna ay u dirto isbitaalada magaalada doctor israaxa kediya saalax ayaa raadiyo beerlo uga warantay shaqadan iyo waxyaabaha ku dhaliyay inay isku xilqaanto waxaan ka mid ahay gabdhaha ku nool gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne waxaan ka mid ahay dhallinyarada wax usoo baratay gobolka hiiraan kana soo baxday jaamacadaha beledweyne xirfadeyda shaqo waxaa waaye midwayfari umuliso walaahi goob caafimaad oo gooniyon ka shaqeeya ma jirto laakiin waxay jirta inaan gurigeyga ama muxuu ahaatay xaafadeyda aan hooyooyinka ku umuliyo oon ka caawiyo waxyaabaha ay tabaayaan xaaladaha uurka markay ku jiraan muxuu ahaatay na aan ku umuliyo deliverygaas aan u sameeyo guriga anigoo wax badan ka og maanajireynta hadday u baahan yihiin waxyaaba ila soo gudboonaadana aan maanaj gari karo muxuu ahaatay marka alxamdulilah waxaa jira gabdho badan oo igu xiran iyo kuwa aan hore u dhaliyeybo kuwaasoo xaafadeydii kusoo booqdo walaahi in wax la barto wax walba laga faa-iideysto way fiican tahay gabdhaha dhallinyarada waxaan ku bogaadinayaa inay xirfadda gacanta laga qabsan kara ay bartaan sida caafimaadkao kaleeto shaqooyin badan oo gacanta laga qabsadana way jiraan marka waxaan kula talinaa inay gabdhaha aysan guryaha ayna iska fadhin ay wax faa-iideystaan insha allah dowleyra kii hadda oo uurkoo kale hooyada ay kuu timaada iyadoo uur leh ee dhan walbaa ka fiirinaysaa inta aadan macnaha aadan delivery ahaan aadan u sameynin fiirinaysaa xagga anemiyadoo kaleeto hooyada inay dhiiglaan tahay wiik hadday tahay u baahan tahay in assist loo sameeyo kaleeto waxyaaba badan qofkan ka shakeeya marka inay muxuu ahatay ay u baahan tahay isbitaal ayna ka maarmeynin qofkaas waxaa waaye referlan soo dhaa istaalada gobolkan usoo diraa marka alxamdulilaah ilaa shaqadana waxaa kaloo jira ayadana hooyooyin ayagane oo markaas uurka bilaaw yahay xaafada igu soo booqdo bilahooda yaryihiin sida markay ku jiraan walacoo kaleeto hooyooyinkaas ayagana tala caafimaadaan siiyaa inay nastaan inay muxuu ahaatay sidoo kale goobaha caafimaadka ee muxuuatay la xiriiraan xaalada ilmaha si loo ogaado magaalada beledweyne ayaa waxaa ku nool bulsho aada u badan kuwaasoo duruufo dhaqaale iyo mid fogaanshiyaba u saamaxayn inay tagaan isbitaalka waxaana taa beddelkeeda xaafadaha ku sugan dhakhaatiir da-yar oo shacabka caawiyo